haatana waxaad kusoo dhawaataan waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaana inoo haya maxamed colad xasane guddoon wacan
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta hadda aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaalida iyadoo ay sii xoogaysteen kooxaha argagixisada iyo halista ay ku hayaan ammaanka adduunyada ayaa waxaa qaramada midoobey ay garowsatay in dhallinyarada kaalin ay ku yeeshaan xalka dhibaatada oogan sagaalkii bishan ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu ansixiyey qaraar taariikhi ahaa oo tirsigiisu ahaa laba iyo labaatan konton oo hoosta ka xariiqaya kaalinta dhallinyaradu ay ka qaadan karaan nabadda iyo amniga dunida kahortegista iyo la dagaalanka xagjirnimada meelaha dadalladaasi dhallinyarada la xiriira ay ka socdaan waxaa ka mid ah soomaaliya oo toddobaadkan ay ka dhaceen laba shir shirweyne qaran oo laba maalmood ka socday muqdisho iyo shir hal maalin socday oo ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ayaan toddobaadkan ku eegaynaa kaalinta ay dowladda soomaaliya ku yeelan karto dadaalada lagu tayaynayo dhallinyarada si ay uga qayb qaataan dhismaha nabadda xalinta khilaafaadka hirgelinta iyo xoojinta dimuqraadiyadda barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi xasan nuux inta uu barnaamijka socdana waxaa fikir iyo su-aalaba ka dhiiban doona qaar ka mid a dhegaystayaasha v o eda oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga wasiir marka ugu horreysa kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
waa dhow wanag aad baa mahadsantii colaas jara mahadsan tahay barnaamijka horta ay wasaaraddu ka shaqeyso oo shaqada guud markii la yidhaha wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waa laba shaqo oo isbarbar yaalla oo siyaabo badan lasu sameeyo dhalinyarada markii la yidhaahdo isboortiguna qeyb weyn buu ka yahay oo walow hadda isboortigu buu saameyn kuleeyahay bulshada o dhan ay dhalinyarada keliya tahay waayo caafimaadkiina wuu galay dhaqaaliina wuu galay marka wasaaradda waxay kabataa waxa ugu badan waxa weeyaan habmaamuuska dhalinyarada iyo jiritaankeeda iyo u abuuridda siyaasooyin lagu maamulo ama ay kula jaan qaadaan dunida inay la timaado wasaaradda uxisaarani iyo mar walba raadacayso habka ugu haboon ee dhalinyarada uga samato bixi karaan dhibaatooyinka guud iyo habka ugu haboon ee ay ku heli karaan fursado shaqo iyo fursado waxbarasho iyo fursado caafimaad kuwa cadaalad iyo kuwa nabadgeliyo ayay wasaaraddu ka shaqeysaa waxyaalaha ugu horeeyeen waxaa kamid ah inay abuurto jawi u saamaxaya dhalinyarada inay waxbarasho hesho inay shaqo helaan in ay jiraan isdhexgel bulsho oo dhalinyaradu ay ku xidhan tahay iyaduna inay dhexdeeda isku xidhnaato mujtamaca intiisa kalena ay ku xidhnaato inayna noqdaan hogaanka kaalmeeyaha hogaanka inay noqoto dhalinyarada wasaaradda diyaarad ayay shaqadeeda kamid waxaa sidoo kaleeto inay darder geliso ama hawlgeliso boortiga dalka oo waxyaalo badan ka qayb qaato haddii amniga noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd muxuu aha dhaqaalaha iyo wada darifaynta iyo wadajirka gobolada soomaaliya marka shaqada wasaaraddu aada bay tiro badan tahay madaxweynahaasaan ka xusay horumarka oo kale haddaan hal su-aal kaa weydiiyo toddobaadka hadda dhammaadka ah waxaa magaalada muqdisho markii ugu horreysay ciyaartii finalka aheyd ee kubadda cagta soomaaliya ee koobka janar daa-uudka ayaa si toosa dunida looga daawanayay arrintaa iyadu jawaab noocee ayaad ka hesheen maxaa dadku dadkii daawaday iyo bulshadii magaalada muqdisho iyo soomaalida ciyaaraha xiiseysa jawaabo noocee ayaa idinkaga yimid wallahi jawaabo waxaa nooga imaan hayay aada u weynaa oo dee in wakti dheer ayaa la sugayay in la helo sida adduunyado kaleeto in la fiirsado ciyaaraha ka socda garoomada magaalada muqdisho taasina waxay tusaale u ahayd isbedel jiro xagga dhaqaalaha iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo kacaan muxuuha horukaca uu sameynayo isboortiga soomaaliya marka waxay ahayd arrin dareen weyn xambaarsan oo dhiirigelin u sameyneysay dhamaada mujtamaca soomaaliyeed gaar ahaana eebahda isboortiga in garoonka muxuu ahaa banaadir iyo ciyaartii socota ay ka fiirsadaan dalka eriyada meelkasay joogaan tusaalena waxay u ahayd oo ka taas kasii munaasabsanaa labada kooxood ee ciyaarayay ee matalayay labada ciidane ciidamada dalka kamid ah kuwa militariga iyo booliiska oo reegan iyo horseeda ay kala ahaayeen labada kooxood xamaasaad aada u weyn bay xambaarsaneyd oo waa taqaanaa dee ciyaaraha iyo markay dhex marayaan booliis iyo military midku daa midka kaleeto uu leeyahay ciyaaraha saameyn gaar ay ku leedahay dalka iyo dalkaba marka waxay ahayd ciyaar taariikhiya oo saameyn badan ku leedahay ciyaarahaas qaybta ee jira oo dhan marka aad bay aad bay aad bay jawaabta nooga soo laaban haysay iyo tacaanu anaguba arkeyna waxay ahayd mid horumarka wax badan oo qayba ka noqonay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa daahir maxamed sheekh oo ku magac dheer daahir afweyne ama sargax waxaan joogaa maxaan ku yidhahdaa waddanka sealand gaar ahaan magaalada turku oo caasimada labaad ah daahir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
mister colaad aad iyo aada kumahadsan tahay waa ku dhowahay idaacadda v o a waa idaacaddeenii aada umahadsan tahay waan ku salaamno adiga iyo wasiirkaba marka xigta fikirkaaga daahir hore ugal haddaad su-aal qabtana wasiirka weydii raaci markaa fikirkayga wuxuu yahay horta dunidan aa ujeedid waddan walba oo dunida ka jira dhalinyaradiisa ayaa lafdhabar u ah dhalinyarada waa macnaha prioritiga ugu horeeya oo muhiimada bulshada oo kow ah xag maskax iyo xag jir ahaaneed waagi hore waxaan xusuusanaa in dhalinyarada loo adeegsan jiray macnaha dagaalada iyo burburinta iyo waxyaabahaas macnaha loo adeegsan jiray marka wasiirka gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga maxaa siyaasadda macnaha ku wajahan dhalinyarada soomaaliyeed ama shaqa abuuris ama wax walba ay ahaato maxay tahay aad ba aad baad umahadsan tahay daahir afweyne sheekh oo naga soo wacay dalka finland wasiirkana wuu ku maqlayaa waan ku maqlaa walaal way jiraan caqabado laakiin dawladda waxay ka hortaagan waxay tahayn dawladdu waxay kasoo baxday culeysaad badan iyo duruufo badan oo jiray dalkana wuxuu marayaa meel uu kasoo fusanayo colaadihii sokeeyaha iyo burburkii dhaqaalaha iyo dalka iyo dadkaba wada gaadhay marka dawladdu waxaa ka hortaagan waa itaalka ay leedahay iyo fuxishada ay ku jirta mooyaane hakrasha kuma jirto waxaana jirta in badan oo kamid ah dhalinyarada soomaaliyeed inay shaqo ka heleen xarumaha dawladda bay noqon lahaayeen hay-adaha iyo wasaaradaha iyo muxuu ahaa dhammaan noocyada kala duwan ee bulshada inay shaqo badan ka heleen dawladda laakiin shaqada lahayo iyo waxaa kala badan baahida dadka marka dadaalka waan ku jirnaa welibana waxaan rabnaa in la sameeyo ololayaal lagu ciribtirayo baalamudanimada oo shaqo lagu sameynayo waxaan shaqeynhaynin muasasaadkii shaqa abuurka intii ugu badnayd waxaan sidoo kaleeto la isticmaalin resourcii dal wax soo saarkii dalka ayaa la isticmaalin waxa ugu horeysa kalluumaysi iyo lahaal wanaagsan sidoo kaleeto wax soo saarkii beeraha sidoo kaleeto xamaanadii xoolaha iyo dhaqaaleyntii xoolaha waa loo diyaarsanayn marka dadaalkaasi wuu jiraa laakiin meeshii lasaga ayuuna weli gaarin waana kusii sukaynaa marka dadaal iyo naguma yaro muxuu ahaa talo inta itaalkeena marka laakiin hakrasha uni ma ma ma ma ay jirto waa naga itaal iyo inaanu marxalad bilow a marayno culeysaad badan iyo kabashooyin badan iyo xaalada marxalado dagaal laga soo baxayo ayaa ayaa keenaysa inaan weli baahidii la dabeenin dawladdana culeyska ugu badana haysta waxa weeyaan in dhalinyarada loo helo furis shaqaale waxa ugu badan ee aanu beesha caalamka meelaha macaawiya la garabsanayna waataan dadaalka ugu badan ee lawadaana waxay tahay in la helo kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka laha inay wax soo saaraan
xagga iyaga haddaan su-aalku weydiiyo sida ay sheegtay qaramada midoobay dhalinyarada ay da-dooda ka hooseyso soddon jirka ayaa ah in ka badan saddex dalool laba dalool dadka soomaaliyeed duruufaha haystaa awgood waxay nolosha ku qasabtay inay dalka ka cararaan oo noloshooda tahriib ku biimeeyaan kuwii dalka gudihiisa ku harayna ay u nuglaadaan xag jiraynta kooxaha argagixisada marka ma ka fikirteen sida looga faa'iidaysan karo xoogaa laga yaabo inuu dalka ka guro haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto aad baad umahadsan tahay waa waa munaasab su-aashaasi waayo waxa noogu badan ee hadda aan dareemeyno amaba dunidu dareentay haddii aan laga faa'iideysanin xooga dhalinyaradu inuu yahay khatar badan oo kusoo jeeda dalka marka way jirtaa waana u fikirnay waxaa jira shirweyne qaran oo markii koowaad muddadii burburka intii ka dambeysay la qabto dhalinyarada soomaaliyeed loo qabtay ayaa jira waanu ugu talagalnay in ay soo baxdo aragti ku habboon dhalinyarada in waddanku ka faa'iideysto iyaguna ay ka faa'iideystaan waddanka sida ugu habboon in la isla meel dhigo sida dhalinyarada xooga ku jira ay ugu habboon yahay loo sheego baahida loo qabaayo inta ay la-eg tahay iyaguna ay sheegaan baahida ay qabaani inta ay la-eg tahay kadibna la hela in la isku daboolo labadaas baahiyadoo dalkuna uu ka faa'iiday iyaguna ay ka faa'iidaysaan wadanka annagana ahmiyadda noogu badanee ee aan dareemayna ama baahida ugu badaneen waxay ku tahay inay tahay raasomaalkanagii ahaa resource bulshada dhalinyarada waana sidii loogu talagalay loo isticmaalo inay ka kalba loo isticmaalo waan garowsanahay mar labaad inay dib usoo laabtaan oo xooggooda laga faa'iidayo aad baad umahadsan tahay wasiir dhegeyste ayaan qadka soo gelinayaa dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa mahadsan tahay colaad magacaygu waa haruun axmed sheekh oo jooga camaan jordan marka hore wasiirka waa salaamayaa wasiirno sidoo kale wasiir waxaan ku weydiinayaa mar haddii la ra konton kun oo oo qof soomaaliya ayaa shaqa sacuudiga uu siinayaa shaqa shaqa abuuris uu sameynaya dhalinyarada soomaaliyeed maadaama ay yihiin xoogii dalka ma qayb keliya laga siinayaa mise qaybaha u badan ayaga qaadanaya mise qaabka siyaasadii soomaaliya oo kale ayaa loo kala qaybinaya wasiir waad maqlaysaa waan maqlaa walaal waxaa jirta wasaaraddeenu waa wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxaa jirta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa naga dhexeeya xidhiid ah qorshe loogu talagalay ilaa iyo dhowr wasaaradood oo wasaaraddan markii ay soo diyaariso meelihii ilihii shaqada laga helayay inaanu anagu u gudbino dadkii ku haboonaay ahaa dhalinyarada kasoo baxday jaamacadaha iyo kuwa yaqaana xirfadda gacanta labadaba inaanu u gudbino kadibna ay yimaadaan dad meelihii la geeyeen ka tarjumi karaan soomaaliya inay dad waxbara joogaan faaida ay ka tegeen oo wax u qaban karo oo ay la go-an tahay waxa ay barteen meel ay kaga faa'iidaystaan inay la tagaan marka arrintaas waa arrin aan aada usoo dhaweyneyno waa arrin runtii rajo abuur badan u sameyneysa dhalinyarada soomaaliyeed waanan rajeyneynaa waayo dalal badan waxaa jira iyagu dad un soo saara oo dunida kaleeto ka macaasha ana waan rajeyneynaa in dadkeena ay ka macaashaan meelaha kaleeto walow aan kasii jecelnahay in dalkeena wax laga soo saaro nabadgeliyasa laga shaqeeyo waayo annagaadan dalkeena nagu filan laakiin arrintaasi sacuudiga ee dadka soomaalida ay wadiifada ka raadinayaan inaanu gacan ku siino dhalinyaro ku haboon way noo qorsheysan tahay laakiin arrintaa xogteeda badan waxaa hayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waa gartay aad baad umahadsan tahay barnaamijka waa wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga maxamed cabdulaahi xasan oo nuux loo yaqaano ayaa barnaamijka marti ku ah dhegeyste ayaa qadka ku jira dhegeysta magacaaga ku bilaaway halka aad nagala soo xiriireyso magacaygu waa aamine maxamed cabdi waxaan joogaa muqdisho wasiirka iyo ummadda soomaaliyeed iyo bahda v o a dhammaan waa salaamaya waxaan weydiinayaa wasiirka shir muqdisho dadka dhalinyarada dhan iyo wixii soomaaliya joogay oo wadanka joogay waxay aada u dhaliilayaan oo ay leeyihiin qurba joogtiyaa qaadatay oo qurba joogta xoog iyo iyo maxaahad loo siiyey tixgelin fiican la siiyey muxuu uga jawaabahayaa oo kaas oo dhalinyarada wadanka joogta ku qancinhayaa midda kaleeto dhalinyarada wadanka joogto maka xisaabsamin miya inay ka muhiimsan yihiin dadka dibadaha jooga dhalinyarada qurbaha joogta oo dhalinyarada qurbaha joogtaahi dantooda waa haystaan waxbarashadooda waa haystaan shaqadooda waa haystaan jaamacadooda kulli waa wada haystaan kuwaana laakiin waxba ma haystaan hadday jaanitu ka dhumana nin walba ama baduu gelahaya ama argagixisadu aduu raba ka qayb noqonaya marka muxuu u hayaa dhalinyarada wadanka joogto wasiirka waana mahadsantaa wasiir waad maqlaysaa waan maqlaa horta shirka dadka qurba joogta loo yaqaana waa dadka yurub iyo maraykan iyo joogay u badan yihin dadka soomaaliya soo yaqaan dadkaas waxaa ka jooga halkan shirka afar iyo toban qof ayaa laga casumay dalalkaas dadkaan casumayna waa boqol qofood marka kow iyo toddobaatan ayaa laga soo xulay gudaha markii laga reebo dad loogu talagalay inay ka yimaadaan xeryaha qaxootiga iyo ardayda jaamacadaha ka dhigata turkiga iyo suudaan iyo meelahaas kaleeto iyagan loogu talagalay inay qof ka yimaadaan jirto in aanu marnaba ku fikirayno intaan ka tallaabsano dhalinyarada gudaha inaanu u tallaabsano kuwa meelaha kaleeta jira anoo garawsan inay yihiin dad soomaaliyeed waxaan ugu talagalnay xoogga iyo aragtidan qabnaba inay ka faa'iidaystaan dadka gudaha jooga ahmiyad iyo garawsho iyo garaabidna waanu haynaa dhalinyarada qurbaha joogta iyo tan gudaha marka ta qurbaha joogtaay waxaan u keennay inay ka faa'iidaystaan kuwa gudaha joogaay ardayda ka baxa jaamacadaha iyadoo xaba dhacayso iyada oo la qaxay iyadoo nolosha adagta iskuulaadka dhigan hayay runtii waxaa laga faa'iidaysanaya waa aragtidooda misaal waxaa jira la yidhaahdo bacda alxarbi xadaara oo kolkii dadka ay dagaalo galaan dagaalada ka baxaan dagaalkii dhibku wuxuu yahay dareemaan ilbaxnima marka timaado marka ilbaxnimadaas ay dadkii halkan xabadda in la joojiyo iyo in dagaalka laga baxo iyo in wax la bartay bitaalka kuwii sameeyey in laga faa'iidaysto kuwa dalalka nabada iyo ku jira iyaguna inay arkaan inuu dalkoodii aan laga gurinuna noqonin meel saxare ay joogaan dad waxbartay inay fikraddaas dhaafsadaan ayaan u balmin lakin walaal ma ahayn sida loo tarjimaya diaspora wax qaadatay iyo xaggaa laga baxay ma jirto dadka gudaha waayo anigaa kamid ah anigu iskuolka hoose iyo iskuolka sare iyo iskuolka dhexada xamar baan uga baxay marka kuwa hadda magaalada ka shaqeeya dhana waa asxaabtayda iyo dadki aan iskuolka ka wada baxnay marka marnaba ma aha inaan inaan inaan inaan meel kale uga doolaaloon hayno laakiin waxaan raadinayna ayaa ahayd fikrad wada jiro oo dadka soomaaliga ay wada leeyihiin waa mahadsantaha wasiir waxaan soo gelinayaa dhegeyste kale oo qadka ku jira dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso walaal waa magacayga maxamed cabdilaa maxamuud soo joogo muqdisho gaar ahaan degmada wiilajir siyaasaan ku weydiinayo waa danyarta isboortiska degmada wiilajir gaar ahaan xaafadda cashilaac dan xigto waxaana lahay maadaama waan ka imaana wadamaha africa sida etoobiya sudan dhankaas waxaan ka imaanay taariib waxaan usoo jeecnay dhanka muqdisho gaar ahaan marka waxaan hadlaanay wadanka soomaaliya nabad ayaa ka dhacday dhanka isboortiska sidoo kale nabad ayaa ka dhacday dhahar soomaaliya laad waxa lagu qaandeeyey ilaad umada isboortiska laakin waa dhisan yahay muqdisho gaar ahaan laakiin degmada aada ayay udhiibtaa garoomada udhiga dooniga mara horto marka wasiir waxaan kaa rabaa marka waxaan usoo degtay degmada caashan degmada wasiir isboortiska waa gartay dabcan wasiir waad maqlaysaa si guud buu su-aal kuu weydiinaya wuxuu leeyahay dhalinyaradii dalka kusoo noqotay sportiska xiiseynaysaan ku jirnaa ama ciyaaraha wasaaraddaadu maxaa uga qorshaysan horumarinta dhinaca ciyaaraha walaal waan sheegay de waxa uga qorshaysan dhanka ciyaaraha waxay tahay un in la xoojiyo horumarinta sportiga sportigu baahi badan buu qaba hadday noqon lahayd dhanka garoomada iyo hadday noqon lahayd dhanka tababarada dhalinyarada baahida ay qabaan waa mid weyn marka annagoo itaalkanagaan marna ka gudbi ka aan inkiraynin haddana waxaan ku jirnaa inaanu sare u qaadno kobcinta sportiga sportiga soomaaliyana waad aragtay ilaa xad meesha aan duruufta joognay iyo meesha hadda joogaay way kala duwan yihiin marka waxa noo qorshaysan waxay tahay in la helo siyaasad weyn oo hormarisa sportiga iyo arrimaha la xidhiidha waanana qorshe guud in sportiga soomaaliya wax badan ka qaban doono waayo mar dhow waxaa noo qorshaysan in la qabto ciyaarihii gobolada in la qabto xiriiradii iyo isdhexgalkii gobolada so soomaaliya o dhan inay wada xidhiidhaan lana sameeyo ciyaarihii gobolada iyo ciyaarihii kale adduunkana way ka qayb galaan sportigu laakiin ka qaybgalkaas keliya loogama sii hadhi doone in lasii xoojiyo ayaan qorsheynayna marka qorshaha ugu weyne wasaaradda waxay tahay in habkaas loo horumariyo waayo xidhiiro badan waxaa jira adduunka la lahayn oo kamid ah xidhiirkii africada iyo mid cusuba hadda loo sameeyey dawladahan igad dhammaan intaba waa xidhiiro cusubaan hadda soo celinay waxaana rajeynaynaa mar dhow inay dhalinyaradeenu qayb ka wada noqon doonaan meelihii ay hore uga maqnaayeen eehaa dhanka xidhiirada iyo dhanka sportiga wasiir waxaan rabaa dhegeyste kale oo qadka ku jira inaan soo geliyo dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waad mahadsan tahay idaacadda bahda v o a magacaygu waa faadimo cabdicali waxaan joogaa muqdisho waxaan ka tirsanay ardayda jaamacadaha aada u mahadsan tahay wasiirkana waan salaamaya iyo inta dhegeysana socodkayga waxaan rabaa inaan dhalinyarada soomaaliyeed ugu hambaliyo in fursad fiican ay haystaan sanadkan iyo sanadaha soo socdaba maadaama dhalinyarada soomaaliyeed ay kasoo kabteen dhaqaale xumadii ay kasoo kabteen dhanka waxbarashada oo inta badan dhalinyarada waxma bartaa la dhihi jiray dhalinyaradu inay diyaar u yihiin dibdhiska dalka iyo horumarintiisa niyad fiicanna ay u hayaan in wadankoodu halkan meel ka fiican uu gaaro waxaan aaminsanahay in dhalinyarada soomaaliyeed meeshii shalay ay joogaan maanta meel ka fiican ay joogaan runtii wasaaradda dhalinyarada iyo sportigana oo ah wasaarad inta badan dhalinyarada hadda u istaagta la shaqaysa siday meel wanaagsan ku gaari lahaayeen keliya dhalinyarada soomaaliyeed waxaa u dhiman sidii loo heli lahaa sharci dhalinyarada qeexaya xaqooda waxa xuquuqda lagu leeyahayna kala sheegaya in la helo taasna insha allah waxaan rajeynayaa in maalmaha soo socda la heli doono dhalinyaraduna ay ku tallaabsan doonaan horumaro kaleeto sanadka cusub ayaan urjeynaya aad iyo aad baad umahadsan tahay faadimo oo nagala soo xiriirtay magaalada muqdisho wasiir waa maqlaysaa faadimo wax su-aala ma qabto haddaan xaggeena su-aal kaa weydiino shirkii aad soo gebagabayseen ee magaalada muqdisho waxaa ka horreeyey shir hal maalin socday oo ay qaramada midoobay soo qaban qaabisay oo xafiiskeedu muqdisho soomaaliya uu muqdisho ku qabtay xiriir intee la eg ayay labadaasi shir lahaayeen walaal xidhiidhkooda waa yar kala duwanaa laakiin hal aragti bay isuga soo dhawaanayaan xidhiidhka u kala duwanaa wuxuu ahaa shirkaas waa shir caalami ah waxa weeyaan sanadkii hore waxaa lagu qabtay jordan yani waan ka qayb galay waxaana looga hadlayay nabadgelyada iyo amniga qaybta uu ku yeelan karo dhalinyaradu qaybta ay ku yeelan karto kanna waxaa looga hadlayay dhalinyarada soomaaliya sideeba ugu haboon oo ay ku heli karaan nololeed gaara oo ay kula xisaabtamaan dowladnimada iyo madaxda iyo mustaqbalkooda ay qayb uga noqon karaan nolosha guud iyo jiritaanka guud ee soomaaliya marka farqiga udhexeeya intaasuu ahaa laakiin kaasna sidaas buu ahaa marka farqiga yar udhexeeya wuxuu ahaa tani waa arrin u gaar ah dadka soomaaliya sidee bay soomaaliya dhalinyaradeeda u ekaanaysaa sidee bay noqon doontaa sidee baa xilla isuga soo hari doonaa madaxda iyo dhalinyarada u wada noolaan doonaan ama ay gacan u siin doonaan madaxda dhalinyarada kaasina amniga iyo nabadgelyada sidee baa looga qaybgelin karaa dhalinyarada iyo muxuu ahaa wixii quseeya dhalinyarada guud bay ahayd marka farqigaasaa udhexeeya maxay kula tahay doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan soo celinta nabadda iyo dib u dhiska dalka wallahi waan aaminsanahay dhalinyarada xoogga keliya ee adduunyadu ictiraaftay hadda sida aad ku arkayso baaqaas cumaan iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa golaha ammaanka oo ka hadlay waxaan aaminsanahay xooga dhalinyarada soomaaliyeed haddii sida uu yahay loo isticmaalo oo gacan la siiyo dhalinyaraduna ay tuhunka iyo intay ka baxaan ama wax laydin dheereysanaya si kalsooni iyo wadaninimo ku jirta ay shaqada u galaan waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliya xooga ugu muhiimsan iyo dhaqaalaha ugu muhiimsan meesha uga iman karaayo waa xooga dhalinyarada laga faaideysto dhalinyaraduna ilaa xad waxay u muuqdaan inay u bislaadeen arrintaas aad baan rajo aan qiyaas lahayn baan qabaa inay dhalinyaradu wax badan qaban karaan wax badanna bedeli karaan waxaa sidoo kaleeto arrintaas gacan siin karta madaxda soomaaliya oo hadda u bisil inay gacan siiyaan dhalinyarada waayo hadday noqoto golaheenan wasiirada iyo hadday noqoto safaaradaha iyo hadday noqoto dhammaanba laamaha dowladda inay dhalinyaradu aada ugu badan yihiin si ka duwan sidai ay horey ahaan jirtay dhalinyaraduna aada moodo inuu isxilqaan wadaninimo aada u badan ku jiro marka arrintaas markii la la la la daraaseeyo waxaa muuqataa rajada soomaaliya inay aada u wanaagsan tahay dhalinyarada soomaaliyana ay arrintaa aada uga faa'iideysan doonaan ugana faa'iideynhayaan dadka soomaaliyeed marka rajo waxaan qabaa runtii caawo iyo xalay aada aan ugu kala bedelanahay aad baad umahadsan tahay wasiir waa kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga colaad idinkaa mahadsan aad baad umahadsantiin walaal inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan inta aan barnaamij midka lamida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaal katii dhegeysanaysaana waa v o a washington